kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteennii qurbe oo toddobaadkan aynu kaga hadlayno waayaha iyo dhibaatooyinka haysta qoysaska soomaalida ee ku nool waddamada qurbaha xubinteenna qurbe ee toddobaadkanna waxaa marti inoogu ah cadar axmed kaahin oo ah jilaa ka caana guud ahaan geyiga soomaalidu degto cadar oo ku nool dalkan maraykanka ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay waxaana kala sheekaystay waayaha iyo duruufaha ay ku nool yihiin qoysaska soomaalida ah cadaray ku soo dhowow laanta afka soomaaliga ee v o a ismaaciil aada iyo aad baad umahadsan tahay waan dhowahay waana salaamayaa dadka i dhegaysanaya ee soomaaliyeed meel kastay joogaanba dee beryahan qurbahaad joogtay qurbina aad baa looga cabanayaa xaggii waxaa leeyahay burburkii qoysaska aad baa looga cabanayaa waa run marka bal horta adigu sidee baad u aragtaa isbeddeladan dhinacii qoyska iyo dhismihiisa ku yimi horta burburku dee qoyska kamuu bilaabanine burburku wuu soo jiray waxbaa keenaya burburka oo wuu soo taxnaa haye marka dadkan soomaaliyeed waxaa ku dhacay qaran burbur waxaa ku dhacay dhaqan burbur marka qoys burbur baa ku xiga marka dadkan dhib badan bay soo mareen qax badan bay soo mareen xero qaxoonti oo badan bay soo galeen tahriib badan bay soo mareen layman gudahoo badan bay kusoo dhoofeen been badan bay soo sheegeen rafaad badan baa gaadhay marka waxaad leedahay qayb waxa ka ah dhibaatooyinka iyo waayaha nololeed ay soo mareen ee kala gedgedisan ee adadka ha rafaadkii dagaaladii sokeeyo wixii dhibaatadii ka timi ayaa ku dhacay dadkii way saamaynaysaa maskaxdoodii iyo qiimahoodiiba guurka qiimihiisii baa raqiis noqonaya marka waxaa suba dee dadnimadii baa iska iisi noqotay dhiiggii baa iisi iska noqday waan gartay hooyooyinkii qurbaha markaad eegtid ereyga single mother wuxuu noqday noloshu ka mid noqday ama hooyo keligeed noolo ay ninkeedii kala tageen noloshii qurbaha waxay ka noqotay arrin caadiya oo waxaa laga yaabaa inaana ceeb noqonin berigii hore halkii laga yaabo carmal marka la idhaahdo qofku inuu dee dareemi jiray ma garanaysa gabadha ama hoos loo odhan jiray taa iyada bal iga warran
horta waa runta single mothertu aada iyo aad bay dee ugu badan tahay waddanka iyo single fatherkuba way badan yihiin qurbihii waxay ila tahay waa laysku qabi garan waayey waayo systemkay xaggaa laysku qabi jiray iyo kanaa kala duwan dhib badan baa taalla waxaa la doonaya qoyska inuu qof waliba dhinaciisa uu ka qabto oo dhinacna uuna dheeliyin marka dheeli baa yimi badan baa yimi waayo waddankeenii ragguna wuu soo shaqayn jiray dumarkuna carruurta iyo reerka iyo hawlaha hoosey ka adkaan jireen kii ma jirtee waa laysgarab yaacaya gabadhii dee way shaqo tegaysaa ninkiina wuu shaqo tegayaa muranku halkaasuu ka bilaabanayaa aniga waa say ila tahay waan gartay marka qofka kaalintiisii gabay kollay cid unbaa kaalintoodii yaro gabtay haddaan idhaahno raggaa gabayna hadeeraa la odhanaya raggii baa la maagayaa waxbaa jire something wrong laakiin cadaray halkan qurbaha dee dumarkaaba aada loo xantaa waxaa la yidhahda dee xagga dumarkaaba labada awood badan intay heleen ma garanaysa walaal horta awooddaa yar iyo dee way jirtaa maaragtay opportunitygaa way jirtaa ay heleen laakiin aada raggii dee kaalintoodii kamay soo bixin ma garanayo waxbaa jira raggii waxay doonayaan inayna shaqo badanna qabanin oo reerka biilkiisina ayna ka adkaanin dee ayna gabadhiina la shaqaynin marka nervis badan baa imanaya xanaaq badan baa imanaya carruurtu waa wax hawl badan waddankan qurbaha waayo carruurtii waa lagaa xadaya carruurtii ciyaal suuqnimaad ka ilaalinaysa wax kastaad ka ilaalinaysa inaada raggii way iska sheeka tegayaan meelihii shaahay tegayaan qabninku sidii hore maaha waddankan xabad xabad baa lagu dhalaa waxa keentay in xabad iyo laba lagu dhalo cabsi yacni carruurta korintoodii baa ku adag marka anigu waxaan isleeyahay ragga ayaa kaalintoodii in yar madaxtaag yar baa ku jira qabiistii waa laisla fahmi laaya baad leedahay oo dee tii tii sahlaneyd baa la moodaya ha run ahaantiina wax kalena ismaaciilo wuu jiraayo e guurkiina wuu iska yara fududaaday oo berigii hore waxaa la arki jiray in la yidhaahdo ninkaasi muddo dheer buu guur meer ahaa haye dee cidina ma meerta hadda hadeeray makhaayad halkana kafay aad ka wada shubanaysaan oo in yar kabacdi waa la isguursaday baad maqlaysaa ma ma ma ma xilligan dee ha qurbaha iyo meelahan oo sawtaan moodayay inay yaro adag tahay oo shuruudo badan iyo wax jireen shuruudo badani ma jira hadduu ninkuuna sarir haysana gabadhaa haysata hadduuna ninku shaqaynina gabadhaa shaqaysa waa iska easy oo marka maxaa kale oo easy noqday mataqaana hee maadaama easy laysku guursaday haddana si yaroo fudud baa laysku furaya oo gebigaba ha haye marka si yaroo fudud laysku furaya tiraa gabadha inaadan maxaa dhacay sawtaad ninka in o ayaan dhaweyd bishii horeyba ahayd markaad guursateen goormaad ninkii kala tagteen haye waxay ku leedahay dinaar maydajkumu kan igu badinayaa mid naf lamu ahay
macnaha waxay leedahay tiradii macnaha lay qabay ee xadaga laba nin hore ama saddex nin hore inay soo kala tageen saasaa loo jeedaa haa tiradii unba iga badinayaa iyadoo shan iyo labaatan jir waxa laga inay saddex kala tageen marka markay afartan gaadhna dee ilaa sideed bay qor
oo meesha dhibaata ka jirte inamadina sidoo kale iyaguna haye inamadina waa waa hid aan rankaas waa iska easy markaa berigii hore dee qiimuu lahaan jiray oo xidid baa is u kulmitay gabadha iyo wiilka oo xejin jiray oo sida laysu furaa way adka xitaa iyagoo isnacay baa laysku qasbi jiray laakiin cadaray ma laisweydiiyaa marka lays yar mehersanayo ma la yidhahdo new hebelow ama heblaayo imsaad soo furtay ama imsaa ku soo furay su-aashaa ma la isweydiiyaa maya waa laga booda waxa la yidhaha mar kalaan kaaga sheekayna horta bal inoo dhamaa arrinta dib baa loo dhigtaa si baa loo dhigtaayo hee xitaa dee wax big dealba dee lama aho haye waa iska caadi n bal maxaad is odhan lahayd bal haddii cadar ay adiga maanta lagu odhan laado qurbaha hadda iskaga nool waayaha soo waayaha dadka soomaalidu ku sugan yihiinna noocaa yahay haddii talo lagu weydiin lahaa maxaad odhan lahayd wallahi waxaan odhan lahaa geed walba in gubtaa hoos taalla hala iska intii lambarku kugu badan lahaa haye ee shan iyo lix baa soo furtay la odhan lahaa inantaas inay keeda ay dabeecadiisa baratay iska haysato ayaa aniga ila fiican inankuna sidoo kale isaguna u dulqaad yeesho laysu dulqaato haye waayo marka lays hore ee laysbaranayo qof kasta uu akhlaaq wanaagsay uu dabeecad wanaagsay waa aadna waa laysu soo qurqurxiyaa waa laysu soo dhaldhalaaliyaa hadhowna runtii baa imanaysa dee waxaad mar dhowd soo hadal qaadaa tidhi dee guurku guurkii hore ma aha ereg ereygaa maxaad ola jeed macnaha ama isqabistii hore rag waxay u qaateen isqabistii hore macnaha fududeeda dalkii ma garanaysaa xagga ubadka ama maxaad ola jeeda ereyga ha waxa weeyaan hmm way adkayd sida berigii hore loo waa laga fiirsan jiray waan gartay oo magac xumo iyo waxbaa jiri jiray oo waxaa jiri jiray sumcadda iyo muxuu ahaa waxyaalo badan baa jiri jiray iyo xididka iyo caruurta oo loo meel dayo oo la yidhaahdo dee gabadh carruur wadata yaa guursanayay oo toban carruuroo wadata iyo ilmaha aabaheed baa u roon iyo waxaasaa laga fikeri jiray iyo ninkan waa xilagube iyo waxaas hadda ma jiraan haye mid toban soo furay baa iyadoo koob iyo toban soo furtay isguursanayaan oo yani waa easy easy bay wax walba iska noqdeen baryahan xaggii sugaanta horta m- xagaa kugu dambeysay adiga suugaantii wallaahi shaqooyin kalaan galay hadda oo dee hooyo weyna waanahay oo weliba ayeeye ahoo marka waxaan hawlo kale iyo jaamacado iyo iskuulle iyo waxbaan iska galgalay berigan waddankan maraykanka imi oo waxaan isihi bal iskala qabso waddankan dee opportunity laan weeyaane waxbarashaa taalla wax walbaa yaalla marka markiiba anigu iskuullaan galay waxbaan la qabsaday markii dambe jaamacad baan galay shaqooyin kalaan marka iska galay haye laakiin waxaa dad badan ba wax isweydiin karaan oo adeer meelaha ama geed hoostii qof joogo cadar maqli jira ama magaalooyinkii dalka soomaaliya ama meelo kala duwan oo soomaalidu degto cadar oo iskuul fadhida inuu sawirto oo macalin cadaanna waxu sheeg sheegayo
way jirtaa way jirtaa waddankan way jirtaa anigu waxaan ka shaqeeya hay-ad la yidhaha welfare international haye oo caafimaad ah oo public healthy ah haye marka hawlo kalaan bulshada u qabtaa run ahaantii bulshada sidii umaan uga dhex shaqeeyo maalinba albaab baan garaacaya oon caafimaadka iyo wixii aan bari kara dadka aan baraa marka waxyaalaha aan jeclahay baan u qabtaa bulshada oo uga faa'iido badan inaan suugaan iyo heesus tiriyo guud ahaanba dhegeystayalinta waxaa inaga eg xubinteennii qurbe waxaana marti inoogu ahayd cadar axmed kaahin oo ah jilaa guud ahaan caan ka ah geyga soomaalidu degto cadar oo ku sugan dalka maraykanka ayaa khadka telefoonka iigu warramaysay tan iyo intaynu barnaamijka xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh